أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi raxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah mu'asasada alkataayib ayaa ballan qaaday in goodhow baahin doonto qaybta afaraada aflaanta taxanaha ah ee geedigii gurgurta guulmase gabadhaclayn golaha ammaanka qaramada midoobey ayaa milmariyey in la beddelo howlgarka kufaarta atomisa iyadoona dowladda maraykanka ay ka cagajiidayso bixinta qarashaadka ku baxaya ee yuusoma faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar qorshaysan oo lagu dilay saraakiil iyo askar etoobiyaan ah oo ka dhacay degmada waajid ee wilaayada bakola isku soo baxyo ka dhannaha amar ka soo baxay etoobiya oo lagu diidayey in gabdhaha muslimaadka ah ay iskuulaadka ku dhigtaan xijaabka ayaa ka dhacay ismaamulka tigre ee waqooyiga dalkaasi howlgallo loo beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya maamulka islaamiga degmada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowladdiina u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan mid ka mid ah xaafadaha degmadaas والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي intaas aad maqasheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka fiidnimo oo kooban haatanna iyagoo fisanna muasasada alkataayib ayaa ballan qaaday in caawa baahi doonto qaybta afaraad ee taxnaha loogu magacdaray geediga guriguta guulmase gabadhacleyn oo aad kaga bogo doontaan xaqiiqda dagaalkii dhacay labadii gu ee lasoo dhaafay alkataayib ayaa horay u baahisay qeybaha koowaad ilaa saddexaad ee xalaqaadka taxanaha ah ee geediga gurgurta guulmase gabidhacleyn kuwaasoo xiiso lahaa iyadoona caawa lagu wado muasasada inay baahiso qaybta afaraad oo muhiimad gaar ah sidataa golaha ammaanka qaramada midoobey ayaa meelmariyey in la bedelo howlgalka kufaarta atamis iyadoona dowladda maraykanka ay ka cagajiidayso bixinta qarashaadka ku baxaya ee yuusam faahfaahinta warkaasi waxaa inoo hay walaalkeen cali aadan cabdulaahi caliyare gudcur mugdi ah ayaa weli ku gadaamin mustaqbalka ciidamada kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga soomaaliya inkastoo kufriga caalamiga ah wakhti dheeraada ay ugu dareen haddana waxaa laysku mari laayahay cidda maalgelinaysa kadib kulan ay magaalada new york ee dalka maraykanka ku yeesheen waxaa loogu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayay uga doodeen xaaladda dalka soomaaliya gaar ahaan kooxda raddada iyo mustaqbalka ciidamada afrikaanta ah dowladda saliibiyadda ingiriiska oo kufriga caalamiga ah gacanta u geliyey galka ammaanka soomaaliya ayaa golaha ka hor sheegtay in kow iyo soddonka deseembar labada kun afar iyo labaatan oo ku beegan bartamaha isbuucan lasoo afjirayo howlgalka kufaarta afrikaanta ee loogu yeero atamis xubnaha golaha ammaanka ayaa ka dooday sida laga yeelayo kufaarta afrikaanta waxayna isku raaceen in la dhiso howlgal cusub oo loogu magacdaray eusom kaas oo la siiyey wakhti dhan labaiyo toban bilood wuxuuna howlgalkan socon doonaa muddo hal sano ah sida ku cad warka ka soo baxay golaha gaalada midowday howlgalka eusom ayaa ka koobnaan doona laba-iyo toban kun lix boqol labaatan iyo toddoba askari oo kun iyo afartan ka mid ah noqon doonaan ciidamo boolis ah safiirka kooxda raddada ee xarunta qaramada midoobey ayaa golaha ka hor sheegay in iyagu ay codsadeen in howlgal cusub laga sameeyo soomaaliya lagana reebo ciidamada xabashida itoobiya khudbad uu jiidiyey ayuu ku muujiyey in kooxda raddada aysan weli ka maarmin ciidan shisheeye taas oo ka dhigan in murtadiinta soomaaliya aysan keligooda u babaacdhigi karin camaliyaadka mujaahidiinta As you are aware, due to document actions uh, of Ethiopia in Somalia for the past 11 months, the federal government of Somalia has undertaken comprehensive review of its security arrangements as we transition from ATMIS to the new mission AUSOM.
sidii aad la socoteen sababa la xiriira tallaabooyinka ay etoobiya ka fulisay soomaaliya kow iyo tobankii bilood ee lasoo dhaafay dowladda soomaaliya waxa ay samaysay dib u eegis ku saabsan qorshayaasheeda amniga intii lagu guda jiray marxaladda kala wareega ee looga guurayo howlgalka atmis laguna bilaabayo howlgalka cusub ee a u som muddadaasi waxay xulafadeena gobolka ee ay dalalka ciidamada ka joogaan soomaaliya inoo muujiyeen midnimo weyn waxayna ballan qaadeen inay hayaan ciidamada loo baahan yahay ee gaaraya kow iyo tobanka kun ee looga baahan yahay howlgalka e u som ballanqaadkan wuxuu buuxinayaa firaaqa amni oo kasta oo ay samaysay etoobiya wuxuuna sii wadi doonaa horumarka dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ee ka socda dalka arrintaas awgeed waxaan adkaynaynaa in qaybinta ciidamada e u som ee hadda jirta lagu dhammaystiray heshiisyo labageesood ah oo meel yaalay tan iyo bishii nofembar This commitment addresses any security vacuum created by Ethiopia while sustaining progress in the fight against Al Shabaab in the country.
safiirka dowladda itoobiya u fadhiya qaramada midoobey ayaa khudbad uu jeediyey ku sheegay in amniga geeska afrika uu halis ku jiro islamarkaana awoodda xarakada shabaabul mujaahidiin ay sii xoogaysanayso isagoo ka codsaday in ciidamada dowladdiisa lagu daro howlgalka balse taas lagama aqbalin kooxda raddada iyo dowladda masar ayaa isbuucii lasoo dhaafay sheegay in kumanaan askar masaari ah ay soo gaari doonaan soomaaliya si ay qayb uga noqdaan duulaan gaaleedka cusub khilaaf in muddaha soo jiitimayay oo ku saabsanaa cidda dhabarka u ridinaysa maalgelinta isbahaysiga ee yusom ayaa u muuqda in gaaladu aysana weli xalka gaarin sida ku cad jaantuuska qarashbixinta kufaarta afrikaanta ee qaramada midoobey dejisay waa mid aada u liita oo aysan weli isku waafaqin golaha islamarkaana ay weli saluug ka muujinayaan dowladaha saliibiyiinta ku-xigeenka danjiraha maraykanka ee qaramada midoobey duruuti kamil ahayna shirgadoonka kulankii golaha ammaanka ee xalay ayaa sheegtay in dalkeeda uu ka aamusay arrinta howlgalka afrikaanta iyadoo soo bandhigtay cabashada ay ka qabaan waxay carabowday sababta maraykanka u taageeri karin qaraarka waa in markii hore loo sheegay in boqolkiiba shan iyo toddobaatan keliya kharashaadka ku baxaya eyusom looga baahan yahay deegbixiyaasha oo u badan reer galbeedka iyo dowladaha dawaaqiidda carabta
Further, when the Security Council passed Resolution 2719, member states agreed that the UN assessed contributions would fund no more than 75% of AU PSO annual budgets, with the remainder to be mobilized from the international community jointly by the AU and the UN.
intaa waxaa dheer markii golaha ammaanku wansixiyey qaraarka waddamada xubnaha ah waxay isku raaceen in kharashaadka qiimaysan ee qaramada midoobe aysan dhaafi doonin toddobaatan shan boqolkiiba ee miisaaniyadda sannadlaha ah ee golaha ammaanka iyo nabadgelyada ee midowda afrika iyadoo inta soo hartay laga heli doono beesha caalamka waxaana ka soo aruurin doona qaramada midoobe iyo midowda afrika waxaa iska cadin golaha uu doonayay in qaraarka lagu dabaqo taageerada logistikada iyo midda shaqaalaha howlgalka iyadoo la raacayo oraahda dhehaysa hal howlgal iyo hal miisaaniyad qaraarkan wuxuu sheegayaa in kharashaadka qaramada midoobe aysan dhaafi doonin toddobaatan iyo shan boqolkiiba miisaaniyadda sannadlaha ah ee howlgalka taasoo ay ku jiraan taageerada logistikada iyo kharashaadka shaqaalaha si kastaba ha ahaatee qaafka isku dhafka ah ee loo soo jeediyey ee ku xusan qoraalka maanta wuxuu soo jeedinayaa in qaramada midoobey ay si buuxda usii maalgelin doonto xafiiska u n s o s iyada oo loo marayo kharashaadka qiimaysan ee qaramada midoobe iyo in qaraarka lagu dabaqi doono oo keliya magdhowga ciidanka Despite this, the proposed hybrid model in today's text implies that the UN would continue to fully fund UNSAS through UN assessed contributions and that 2719 would apply solely to troop reimbursements.
ciidamada kufaarta afrikaanta oo soomaaliya kusoo duulay sannadii labada kun toddobiyo toban ayaan weli xaqiijin ahdaaftii ay reer galbeedka u egmadeen markii ay dalka imaanayeen ayay huwanaayeen shaatiga amisom balse sannadii labada kun labaiyo labaatan ayaa shaatiga loo bedelay waxaana loo bixiyey artemis hadda oo la joogo dhammaadka labada kun afariyo labaatan ayaa magac cusub looga dhigay eusom faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar qorshaysan oo lagu dilay saraakiil iyo askar etoobiyan ah oo ka dhacay degmada waajid ee wilaayada bakolla waxaa inoo faahfaahinaya walaalkeen yaasir maxameda waxaa tafaasiil dheeraad ah laga helayaa khasaaraha kufaarta xabashada etoobiya lagu gaarsiiyey qarax shalay ka dhacay degmada waajid oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada bakool qaraxaani ayaa dhacay xilli askarta xabashada etoobiya ay ku rondoonayeen eeraboorka degmada waajid waxaana dhawaqa qaraxa si aadaha looga maqlay gudaha iyo duleedka degmadaasi inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaasi ku baktiyey laba sarkaal oo miinabaarayaal ah oo ah xabashada etoobiya waxaana ku dhaawacmay afar askari oo isla xabashada etoobiya ah sidoo kale wilaayada bakool waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada xudur waxaana halkaas ka dhacay dagaal laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dhanka wilaayada banaadir howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen xaafadda bangale ee degmada dayniile ee magaalada muqdisho waxay ku dileen askari ka tirsanaa maleeshiyaadka jawaasiista dharcadka kaasi oo lagu magacaabi jiray cabdulaahi ibraahim muumin waxa uuna ahaa askariga la dilay mid dhibaato xoogan ku hayay bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan degmada dayniile howlgalladani ka kala dhacay wilaayaadka banaadir iyo bakool ayaa imaanaya xilli ciidamada mujaahidiintu ay sii kordhiyeen weerarada ka dhanka ah cadowga allah ee duulaanka kusoo qaaday shareecada islaamka iyo ehelkeeda isku soo baxyo ka dhan ah amar ka soo baxay etoobiya oo lagu diidayay in gabdhaha muslimaadka ah ay iskuullada ku dhigtaan xijaabka ayaa ka dhacay ismaamulka tigreeya ee waqooyiga dalkaasi warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan
bannaanbaxyadan waxay shalay ka dhaceen magaalada aksum ee ka tirsan ismaamulka tigreega halkaasoo ay isugu soo baxeen arday muslimaad ah oo wax ka dhigta madaarista ku yaala magaaladaas ardayda ayaa iyagoo ka caraysan amar loogu diiday xijaabka waxay isku soo baxan ka sameeyeen magaalada aksum waxay sheegeen in lagu amray oo loo diiday in xijaabka ay ku yimaadaan goobaha waxbarashada taasoo ay ku tilmaameen xadgudub iyo faquuq ka dhanna haweenka muslimaadka ardayda isku soo baxyadan sameynayay waxaa xitaa loo diiday inay warbaahinta si toosa oola hadlaan mid ka mid a gabdhaha muslimaadka oo si hoose oola hadashay adis sandar ayaa sheegtay in maamulada iskuulladu ay bilaabeen muddo hadda laga joogo laba toddobaad in ardayda muslimaadka ah laga mamnuuco xirashada xijaabka iskuulladu waxay deedeen xuquuqdeenna waxbarasho sababtoo ah waxaan xidhannaa xijaabka kaasoo ayna faraysa diinteenna xitaa waxaan codsannay inaan xidhanno xijaab u dhigmo midka yunifoomka laakiin way naga diideen inay sidoo kale noo oggolaadaan waxaa sidaa adis u sheegtay mid ka mid a gabdhaha muslimaadka madaxa xafiiska arrimaha islaamka ayaa sheegay in xafiiskooda uu isku dayay xallinta go-aankan ka dhanka ah gabdhaha muslimaadka wuxuu sheegay in qorshuhu uu soo bilowday laba bilood ka hor balse ay kolkaas xalliyeen kadib markii ay farriin u direen xafiisyada kale ee waxbarasho laba toddobaad ka horna mar kale ay ka war heleen in gabdhaha loo diiday xirashada xijaabka tobankii oktoobar laba kun labaatan iyo afar ayay ahayd markii xafiiskan uu soo saaray warqad uu maamulada dugsiyada ugu boorinayay inay ixtiraamaan xuquuqda gabdhaha muslimaadka isagoo intaasi ku daray in xirashada xijaabka ay tahay waajib diini ah waxay sidoo kale sheegeen in mamnuucyadan ay saameeyeen ilaa afar dugsi sare iyo ku dhowaad boqol iyo afartan arday oo ay ku jiraan ardayda fasalka labaiyo tobanaad kuwaasoo hadda loo diiday inay galaan imtixaanada maamulka islaamiga degmada bu-aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowladdiiniha u soo gabagabeeyey bulshada ku dhaqan mid ka mid ah xaafadaha degmadaasa cabdulhaab maxamed bukhaari ayaa inoo faahfaahinayaa si lamida xaafadaha kale ayuu maamulka islaamiga ah ee degmada bu-aale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe dowladdiiniya u soo xiray xaafadda kandahaar oo ka mid ah xaafadaha magaalada bu-aale waxaana ka soo qayb galay dumarka guryo joogga ah ee aan nasiibka u helin dowraadka uu bixiyo maamulka islaamiga ah dowradan oo socotay muddo shan maalmood ah ayaa lagu qaatay aasaasiyaatu diin micne iyo matni labadaba iyo muxaadaraad kala duwan waxaana dowradda lagu soo xiray munaasabad si habaysan ay uga soo shaqeeyeen haweenka ku dhaqan xaafadda kandahaar ex qodaxley ugu horeyn mid ka mid ah ducaadda magaalada bu-aale ayaa mahdiyey sida towxiidka looga dhisayo dadka gaar ahaan hooyooyinka xaafad joogga ah awal ma aan haysan nimcada maanta aan helnay walaalayaal oo guri guri maanta dadkii reer bu-aale awal gabdhaha maqaaxyaha joogo iyo gabdhaha jooga ganacsiga unbaa dugsi looga yeeri jiray eh hooyooyinka xaafadaha jooga waaba la hilmaamayba laakiin maanta waxaa dhacday in maanta guri guri loo geliyo laa ilaaha ila allah macnaheeda iyo shuruudeeda iyo arkaanteeda iyo nawaaqidheeda dhammaan la geliyay alxamdu lilah walaalayaal waa nimco qaar ka mid ah haweenka xaafadda kandahaar ee dowladda loo soo xiray ayaa soo bandhigay wixii ay ka faa'iideen muddadii shanta maalmood ahayd ee dowladda ay soo qaateen bismillaah anigoo magacaygu yahay caasho cabdulaahi ku nool degmada bu'aala gaar ahaan xaafadda kandahaar waxaynu soo qaadanay dowro muddo shan maalmood noo soo socotay ilaahay subxaana watacaala ayaa ku mahadsan dowradii ammaanta noo soo gabgabowday waxaynu ku faa'iidnay wax badan wax badan waxaa ka mid ah midda koowaad makaanatul mar'ati fil islaam midda labaad fadlulcilmi midda saddexaad alxijaab midda afaraad altawba walistikfaar midda shanaad xuquuqu zawjayni xaqu jeer waxaan oo ku nool magaalada bu'aale gaar ahaan xaafadda qandahaar walaalayaal doore ayaa noo soo socotay shan maalmood oo aad iyo aad u wanaagsan waxweyn baan kala kulungnay tii ilaahay nagu anfaca allah naga dhigo mideeda kaleenta gaalada soo duushay kaan kara ha ku dhacay yaxaas ha ku qaada yuumaal ha kula tega cudurka laga carara cabsadaa allah ha ka dhigo insha allah shabaab waa dowladow daa'im baa dejiyey diintan abu maxmedna daahir bay ku tahay ciddii u bareerta baas baa la marin hayaa allow iiddaa rag lagu dhaarta bay yihiin allaahu akbar shabaab iyo ciidankeed maanta waa ay gudbeen baroon iyo beebe baa suuka kama baqaan balaayow idinla beerka bay u dhigahayaan allow iiddaa rag lagu dhaarta bay yihiin allaahu akbar
muddooyinkii ugu dambeeyey maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ayaa ku howlanaa daadejinta dowraadka diiniga ah ee uu bixiyo oo loo daadejinayo xaafadaha si ay uga faa'iidaan hooyooyinka guryo joogga ah ee ku dhaqan xaafadaha kala duwan ee degmada bu'aale mahadsaned bukhaari warkii fiidnimo ee caawna dhegaystayaal waa naga intaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh